bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka saaka dal sanadinaasana waxaa ugu waaweyn warar dheeraada oo kasoo baxaya weerar lagu diray saraakiil u dhashay dalalka imaaraadka carabta iyo baxrayn oo ka dhacay magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si kul loo cambaariyay weerarkii lagu diray saraakiisha imaaraadka carabta dowladda imaaraadka carabta oo ka hadashay weerarka khasaaraha dhaliyey ee askarta ugu dhimatay ee ka dhaca xerada jarnaal gordon ee magaalada muqdisho w hubeysan oo weerar iyo dil qorsheysan ka fulisay gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore dalka xasan cali kheyre iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo madaxda dowladda uga digay inay dalka geliyaan khatar siyaasadeed iyo mid amni ciidanka xoogga dalka oo howlgal lagu diray dagaalyahaano ka tirsan al-shabaab ka fuliya deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland oo sheegay inay sare u qaadayaan aqoonta ciidanka booliska si ay u dardargeliyaan howlaha nabadgelyada akhbaaraadka akhbaaraadka dibadda wararka subax saaka u waaweyn waxaa ka mid ah shan ka mid ah ciidamada dowladda mareykanka oo ku dhintay shil diyaaradeed
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subaxda taariikhduna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha febraayo sanadka laba kun afar iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii subax ridu dalsan oo faahfaahsan uguranaynu ku bilownay warar dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar sababay dhimashadii dhaawac oo saraakiil ka tirsan in dalalka imaaraadka carabta iyo baxreyn lagu dilay oo ka dhacay magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidanka ilaalada caasimada ee sidoo kale kamid ahaa buluusiya militaar ah ayaa xalay waxa uu toogasho ka geystay gudaha xerada jarnaal gordon ee ku taalla magaalada muqdisho waxaana weerarkaas dhimashay dhaawac ku noqday saraakiil u dhashay dalaalka imaaraadka carabta iyo baxreyn sidoo kalena ay qeyb ka yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya weerarkan toogashada ah ayaa xalay ka dhacay xerada tababarka ciidamada jarnaal gordon ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay inay ku dhinteen saraakiil kala duwan oo ay ku jiraan afar ka mid ah macalimiintii tababarka bixinaysay oo u kala dhashay dalalka imaaraadka carabta iyo baxreyn halka sidoo kalena ay dhaawacyo soo gaareen saraakiil kale dowladda federaalk soomaaliya ilaa hadda wax faahfaahin rasmi ah kama bixin weerarkaas khasaaraha ka dhashay waxaana isla goobta lagu toogtay askarigii ka dambeeyay weerarka toogashada ah waxaana sidoo kale la xaqiijiyey in saraakiisha imaaraadka ay ku nafaasay goobta uu weerar ka dhacay ay ahaayeen saraakiil dowladda soomaaliya ka caawinaysay ciidankeeda gaar ahaan kuwa xasilinta caasimadda inay tababar siiyaan ciidamada waxaana la sheegay in uu ka mid ahaa dadka halkaas ku dhintay sida wararka ay sheegayaan mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysay imaaraadka carabta ee tababarka siinayay ciidamada ee ku sugnaa gudaha xerada jarnaal gordon waxaana sarkaalkaas uu ka mid ahaa saraakiisha ugu sarreysay saraakiisha imaaraadka carabta ee tababarka ka bixinaya xerada jarnaal gordon macadda sida dhabta ah ee khasaaraha ka dhashay weerarkaas balse waxaa la xaqiijiyay oo keliya dhimashada laba ka mid ah saraakiisha dowladda imaaraadka carabta iyo sidoo kale mid u dhashay dowladda baxreyn kaas oo ka mid ahaa xubnihii ku sugnaa gudaha xerada jarnaal gordon ee magaalada muqdisho waxaana dhinaca kale dowladda imaaraadka carabta ay war kasoo saartay khasaaraha ka dhashay weerarkaas dowladda imaaraadka carabta ayaa waxay xaqiijisay in saddex sarkaal looga dilay weerarkii uu askari tababar ku jiray ka fuliyay xerada jarnaal golden ee magaalada muqdisho qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhiga imaaraadka carabta ayaa waxaa lagu sheegay in sarkaal afraad oo u dhashay dalka baxreyn uu ka mid yahay xubnaha la dilay iyadoona sidoo kale ay dhaawacmeen laba kale wasaaradda gaashaandhigga waxay ku dhawaaqaysaa inay shahiideen saddex askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka imaaraadka carabta sarkaal kalena oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka baxreyn iyo dhaawaca laba kale oo ka dhashay falka ka dhacay xerada janaal gordon ayaa lagu yiri warka kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga imaaraadka carabta waxay sidoo kale intaa ay ku dareen in ay ku guda jiraan gudashada waajibaadkooda shaqo ee tababaridda iyo taleynta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya taas oo qeyb ka ah heshiiska labageysuudka ah ee dhexmaray dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka carabta wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegtay in imaaraadka carabta ay dowladda soomaaliya kala shaqeyn doonto baaritaanka ku aadan falka ka dhacay gudaha xerada jenaraal gordon ee magaalada muqdisho weerarkaas ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab iyagoona sheegay in ay ku dileen saraakiil ka mid ahaa dowladda imaaraadka carabta oo ku sugnaa xerada jenaraal gordon ee magaalada muqdisho dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu si kul ugu hadlay weerarkaas khasaaraha dhaliyey ee ka dhacay gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan xerada jenaraal gordon madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu xalay booqasho ku tegay isbitaalka urdugan oo la geeyey qaar kamid saraakiisha imaaraadka iyo sidoo kale saraaki waa ciidamo kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku booqday cisbitaalka dhaawacyada saraakiisha imaaraadka carabta ee ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay xerada jenaraal gordon ee muqdisho inaa lilah wa inaa ileyhi raajicuun dowladda imaaraadka carabta iyo shacabkeeda waxaan uga tacsiyeynayaa saraakiisha ku nafwaayay weerarka argagixiso ee ka dhacay magaalada muqdisho saraakiishaas oo u yimid dalkeena inay ka qeyb qaataan dib u dhiska iyo ciidamada waa dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayuu yiri madaxweynaha oo ka hadlayay dhacdadaas madaxweynaha ayaa si adag u cambaareeyey falkan galaaftay nolosha saraakiisha wakhtigooda u hebeeyey ayaa lagu yiri war kasoo baxay madaxtooyada soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa faray laamaha ammaanka in ay si deg deg ah ay baaritaan ugu sameeyaan dhacdadan dowladda iyo shacabkan walaalaha nahay ee dalka isutaka imaaraadka carabta waxaan uga mahadcelinayaa garab istaaga iyo joogitaanka dabdhiska ciidanka xooga dalka anagoo xusuusan anagoo xusuusnaan doona doorka ay ku garab taagan yihiin ciidankeena ayuu yiri xilligan adag madaxweynaha oo sii hadlayay si kastaba ha ahaatee weerarkan ayaa waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kalena faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar dhaliyay khasaaro iyo dil qorsheysan oo xalay fiidkii ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararkan kelino magaalada boosaaso ayaa waxay tilmaamayaan in habeennimadii xal ahayd nin ka mid ah dadka ganacsatada danta yar ee wax ku iibiya suuqa magaalada boosaaso lagu dilay kadib markii ay rastaas ku fureen dabli hubeysan oo aan heybtooda la garan qaar ka mid ah saraakiisha ammaanka ee magaalada boosaaso oo gaaray goobta uu dil ka dhacay ayaa v o eda u sheegay in ay dableydii hubeysneed ee dilka geysatay ay goobta ka baxsadeen dhinaca kale waxaa xalay sidoo kale bambooyin lagu tuuray guriga wasiirka amniga puntland uu ka degan yahay magaalada boosaaso kaa oo lagu magacaabo ibraahim cartan xaaji bakin saraakiisha amniga ayaa sheegay inaanan jirin cid wax ku noqotay bambooyinka lagu weeraray iyagoona sidoo kale sheegay inay ku daba jiraan kooxihii ka dambeeyey weerarkaas bilihii u dambeeyey ayaa waxaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ka dhacayay qaraxyo kuwaasoo intooda badan ay dhacaan xiliyada habeenkii ah iyadoo la sheego in lala beegsado goobaha ganacsi mana jirto ilaa hadda ay sheegatay mas-uuliyaddaas hayeeshee laamaha ammaanka maamulka puntland ayaa waxay sheegeen inay ku guda jiraan sidii ay wax uga qaban lahaayeen amniga magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo xiliyada qaarkood ay ka dhacaan falal amni darro markane maamulka jubbaland ayaa waxaay sheegeen in ay sare u qaadayaan tayada ciidamada booliska kadib markii wasiirka amniga maamulkaasi jubbaland uu ka hadlay munaasabad ka dhacday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in laamaha ammaanka gaar ahaan saraakiisha ay sare u qaadi doonaan tayadooda islamarkaana ay wadaan dardargelinta howlaha lagu xaqiijinayo amniga wasiirka oo ka hadlayay ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay haatan ay wadaan sidii sare loogu qaadi lahaa ciidamada tayadooda aqoontooda si ay u dardargeliyaan howlaha nabadgelyada wasiirka oo hadlayan ayaa waxauu yidhi
waa saaxiibka dadweynaha booliisku waa fuliyaha sharciga u hiiliya dadweynaha haddaadan marka aqoontii booliisnimo aadan aqoonin dee qaab aad u raacdo ma garanaysid marka waxaan ka codsanayaa inaad ka faa'iidaysataan casharada ay idin siin doonaan booliiskan walaalihiin ah oo midowda africa oo dowladaha kala duwan ah maasima waxaan arkahayaa calamo kala duwan booliis dhallinyaro ah oo afrikaan ah oo raba inay wax idiin faa'iideeyaan waa wax lagu faano wey marka waxaan rabaa barnaamijkaas inaad aqoontooda ka faa'iidaysataan maxaa yeelay way noo yimaadeen way noo soo gurmadeen waan uga mahadcelinaynaa aqoonta marka ay haystaan iyo nidaamka in ay nooga faa'iideeyaan waa wax ilaahay lagu mahadiyo marka waxaan rabaa inaad uga faa'iidaysataan barnaamijkaas wixii aqoon ahoo booliisnimo ah inaad ka faa'iidaysataan qodobkaas waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka labaad ee, booliisku wuxuu leeyahay technication technicationku waa qayb ka mida c i d da technicationka marka haddii booliis uusan c i d lahayn ama booliisku uusan technication lahayn ma dhammaystirno c i d du waa qayb ka mid ah booliiska technicationkiisa waxaa ka mid ah booliiska ilaalinta canshuuraha technication waay waxaa ka mid ah nabadgelyada wadooyinka ama trafikada waa technication buluusyadaas technicationka ah oo dhan waxaa la rabaa ay in si qaab ah oo macaan inta loo dhiso waan haysanaa dhallinyaradii way joogaan buluuskeenna aad iyo aad ayuu maxaan ku dhahdaayey ee tayadiisana u fiican tahay muxuu ahaaye waxtarkiisuna u fiican yahay waxaan rabnaa marka in dhallinyaradaas loo faa'iideeyo oo aysan noqonin arrinta c i d keliya la yidhaahdo ee qaybta trafikada ahayd loo faa'iideeyo kuwa booliiska ilaalinta canshuuraha loo faa'iideeyo ee barnaamijyadaas oo dhan oo technicationka waxaan rabnaa in dhallinyarada aqoontooda kor loo qaado codkaas waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore dalka xasan cali kheyre iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabshakuur warsame ayaa waxa ay madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ah, ugu baaqeen in ay talada la qeybsadaan siyaasiyiinta dalka madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed ra-isul wasaarihii hore dalka xasan cali kheyre iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabshakuur warsame ayaa war kasoo saaray xaaladda siyaasadeed dalka iyagoona baaq u diray madaxweynaha war-saxaafadeed ay si wada jira usoo saareen mas-uuliyiintan ayaa waxaa marka hore ay ku sheegeen inuu dalku soomaaliya xilligan wajahayo khataro waaweyn oo u baahan in lagu xaliyo xigmad tanaasul midnimo iyo wadajir madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayay u baaqeen in uu talada dhulka dhigo islamarkaana uu u wajaho xaqiiqda taagan maanta waxaana shariif khayre iyo cabdiraxmaan cabshakuur ay hogaanka dowladda federaalk ku eedeeyeen inay ka mashquuleen dagaalka ka dhanka al-shabaab waa sida lagu sheegay warka kasoo baxay mas-uuliyiintan sidoo kale waxay sheegeen mas-uuliyiintan warka ay soo saareen inay ka in ay walaac ka qabaan dhammaystirka dastuurka oo ay xuseen in aan ah, loo dhammayn xilligan iyagoo intaa kusii daray in ay ka walaacsan yihiin xaraash ay tilmaameen inuu dhulka waa xaraash dhulka oo ay tilmaameen inuu ka socdo qeyba ka mid ah magaalada muqdisho halka warkaasa kala socotaana waa raadiyaha dalsare ee magaalada muqdisho markana akhbaaraadka dibadda shan ka mid ah saraakiil waa ciidamo ka mid ah dowladda mareykanka ayaa waxa ay ku dhinteen shil diyaaradeed waxaana shilkaas ah, la sheegay in uu dhacay ama u dhacay xilli ay dooneysay diyaaradda in ay ka duulaan halka lagu magacaabo nefindia kuna sii jeedeen gobolka california horaantii toddobaadkan diyaarad helicobter ah ayaa waxaa la sheegay in lagu waayay arbacadii waxaana markii dambe la helay waxaana markii dambe laga helay dhul buuraley ah oo ku yaala california halkaas oo la sheegay inay ku geeriyoodeen ciidamadii la socday diyaaradda oo helicobter ahayd diyaaradan nuuca qumaatig u kaca helicobterka ayaa ku jirtay duulimaad tababar iyadoona kasoo duushay saldhig ciidamada cirka ah ee mareykanka ah ay leeyihiin kuna wajahanayeen xarun diyaaradeed oo u dhow halkaas weli waxaa socda baaritaanka sababta keentay burburkan diyaaradeed guud ahaan warkii subax dalsan saaka aad ka dhegeysanaysan dhegeystayaal waan aginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel